أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinimo xog dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada afgooya ee wilaayada shabeellado hoose boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya ayaa lagu dilay dagaalo culus oo ka dhacay gobolka axmaarada munaasabad lagu maamuusay dafcad cusub oo ka qalanjabisay macadka khadiija bintu khuwaylid ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada gedo maamul goboleedka gaalaraac ee somalilan ayaa xabsiga dhigay sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن waa habeennimo axada lixda bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan xog dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada afgooya ee wilaayada shabeellada hoose howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaadka murtadiinta ah waxaana lagu dhaawacay shan askari oo ka tirsan murtadiinta boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya ayaa lagu dilay dagaalo culus oo ka dhacay gobolka axmaarada haddaba warbixinta warkaasi waxayna faahfaahinaya walaalkeen khaalid xasan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo lagu hubtay oo usbuucii lasoo dhaafay ciidanka xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka oofaana ku dhex maray deegaano dhaca gobolka amxaarada ee dalka itoobiya dagaaladan oo kuwooda ugu culusay muddo laba cisho ah oo xidhiir ah ka socdeen deegaan lagu magacaabo bikilomaankiya ayaa sii kordhiyey khasaaraha waxayna wararkii u dambeeyey ee laga helay dagaaladaas ay tibaaxayaan inay ku baktiyeen ugu yaraan afar boqol iyo toddobaad askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya sida ay sheegtay jabhadda afaano ee geysatay weerarka sidoo kale jabhaddu waxa ay shaacisay in dagaaladaas ay guulo waaweyn ka gaartay islamarkaana ay gacanta ku dhigtay maxaabiis kale oo tiradoodu gaarayso boqol shan iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya kuwaasoo sida faano ay sheegtay qaarkood la qabtay iyaga oo dhaawac ah waxaa kaloo dagaaladaas ay kula wareegtay gaadiid dagaal iyo saanad milatari oo aad u fara badan kooxda mucaaradka ee faano waxay horeyba ugu dhawaaqeen intii uu dagaalkani socday inay dhegta dhiiga u dareen madaxii maamulka degmada binkilomakiya oo lagu magacaabi jiray ayaalo dilili iyo saaxiibadiis inkastoo tiradooda aan la shaacin islamarkaana maxaabiista ay nolosha ku qabteen uu ku jiro taliyo aan la xusin magaciisa balse derajadiisa lagu sheegay korneyl sidoo u daabacay wargeyska burkiina waxaa jira warar aan la xaqiijin oo tilmaamaya in maleeshiyaadka hafaano ay u ruuqaansadeen dhinaca magaalada weldiya oo ay doonayaan inay la wareegaan waxayna ila wareedyo la helay ay sheegayaan in mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee weldiya ay ka baxeen magaalada dagaalo lagu laayay boqolaal ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya ayaa isla bilowga toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanadaas waxayna qulqulatooyinkan ay kusoo aadayaan xili la filayo inuu dagaal horleh ka qarxo dhinaca waqooyi ethoobiya sidoo kalena maamulada adisababa iyo asmara ay qarka u saaran yihiin in mar kale ay fuuda isdaraan munaasabad lagu maamuusay dafcad cusub oo ka qalinjabisay macadka khadiija bintu khuwalid ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada gedo يا معهد خديجة يا معهد النمامة تعالوا جميعا تعلموا الإسلام علوما وفقها وهاكم واحكاما يا معهد خديجة يا معهد النمامة يا معهد خديجة يا معهد النمامة طلائع شعت تبدل الظلامة بنور الكتاب وسيفه أسامة وإما انتصار يعيد النظام وإما استشهاد نموت munaasabaddan oo hadmasi heersaraa loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gebagabeynayay fitradii koowaad macadka khadiija binti khuwalid oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta hawlaayada islaamiga ee gedo waxaana xafladan ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta hawlaayada islaamiga gedo uwaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ardayda macadka khadiija binti khuwaylad ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho ونقول لأحفاد القردة والخنازير اعلموا أيها الأوقات ضعم الفرار حرام في شريعتنا لأننا أمة لا تعرف الهرب وإنا لما خض الأولون لمكملون كنا أولئك الأهلون نجود بما عزت به النفوس من كريم المهج نحن أبناء الحرب ورثناها كابرا عن كابر نقاتل بالسيوف حتى تنحني وبالرماح حتى تنثني وكنا إذا استراحت الأيام فلنهضتها عامرون بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر كنس دودوبا يو قم استاك وفعنذر ديك وربك ربي غانا فكبر ويني وثيابك ضرك عظنا فظهر ظاهري والرجز قرنكنا فهجر كهاجر عن علي رضي الله عنه قال وحو إذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو إيشاغي بأربع كلمات أفر كلمات لعن الله ألها لعن ذا من ذبح قفك يقور لغير الله إلى غير كيس لعن الله ألها لعن ذا من لعن قفك لعن والديه لبدس والد لعن الله ألها لعن ذا من آوى قفك صاد معدة بدعوله لعن الله ألها لعن ذا من غير قفك دوريا منار الأرض لك على مديزة رواه مسلم كم أنواع العلم؟ نوعان علم شرعي وعلم مادي كيف تقولين لضيوفنا مرحبا بكم بأيد مفتوح وقلب مسرور ماذا تقولين أهل الرباط؟ نحن بنات خديجة لن نتعب أن نساندكم ما استطعنا من المال والنفيس فامضوا على بركة الله intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaasyadii nabadoonada ka soo qaybgalay gabagabada fitrada koowaad ee macadka khadiija binti khuwaylid oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah aad iyo aad waxaan u bogaadinhayaa cilmigan nula maaragtaay nagula soo bandhigay oo naloo akhriyey gabdhaha ay noo akhriyeen aad baan u bogaadinhayaa runtii waa naga farxiseen ilaa idinka farxiyo hadda waxaa noo muuqato isbeddel inuu maaragtaay ku socdo een, gobolkeenna iyo degmadeennaba waayo haddii gabdhihanagii ay saan maaragtaay diinta u fahmeen oo jihaadka taxriid ay samaynayaan oo inagu annaga nagu maaragtay nagu boorinayaan oo runtii ay naga oonsiiyeen markay soo bandhigahayeen waxaan isku boorinaynaa in aad maaragtay dadaashaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxadka khadiija binti khuweylid ee fitradiisa koowaad ee xafladan saaki ee fadhiyo ee runtii qalbiganaga cilmigii ay soo joodiyeen aad noo farax geliyey aad baan gabdhahaasna waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr wixii aad barateen allah inku anfaco waxa idiin dhimana ilaahay ha idiin fududeeyo ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii gashay kaalimaha koowaad labaad saddexaad iyadoo halkaasi la siiyey hadiyaad kala duwan Een, gabadha u horeysa waa rayaan aadan xuseen rayaan soo istaag insha allahu tacaala waxay ku guuleysatay kitaabkii qur-aankan u dhiibay waxaan kaloo u dhiibay lacagtii laba milyan iyo soddonka shilin soomaaliga ahayd waxaan leenahay maasha allah ilaahay ha kuu barakeeyo walaasha xigta xamdi axmed xareed gabadha kaalinta labaad gashay Een, waxay ku guuleysatay marka koowaad kitaabka qur-aanka in la siiyo waa milan iyo afar boqol iyo konton shilin soomaali ah ilaahay ha ku xifdiya insha allahu tacaala allah ku barakeeyo khatra nuur faarax insha allahu tacaala soo istaagto waxay ku guuleysatay insha allahu tacaala kitaabka qur-aanka iyo eh, siddeed boqol iyo toddobaatan shilin soomaali insha allahu tacaala ilaahay ha u barakeeyo camalkeedana allah ikhlaas uga dhigo macadka khadiija binti khuwalad ayaa ka mid ah maca soo saara haweenka daaciyaadka kaasoo faraciisa uu ku yaalo degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo iyadoona macadkan si guud uga dhisan yahay wilayaadka islaamiga ah maamulka gaala raaca ee somalilan ayaa xabsiga dhigay sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda radada soomaaliya walaalkay nuur cali warsame abusheybax ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay mid ka mid ah magaalooyinka uu maamulo maamulka ishaaldirarka somalilan lagu qabtay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya sarkaalkan oo lagu magacaabo xasan ciraaqi ayaa ahaa taliyihii guutada siddeed iyo tobnaad ee maleeshiyaadka kooxda ridada gorgor maleeshiyada maamulka ishaaldirarka somalilan ayaa lasoo wariyey inay ku qabteen magaalada wajaale ee dhacda xuduud beenaadka ilwareedyo ayaa sheegaya in sarkaalka murtadka ah uu ka yimid ee dhanka magaalada jigjiga uuna soo galay safar dhanka dhulka ah waxaana sidaasi ku qabtay maleeshiyaadka maamulka murtad cabdiraxmaan ciro wararku waxay intaas ku darayaan in sarkaalkan xabsiga la dhigay oo uu u xiran yahay maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka ciro oo ku aadan xariga sarkaalkan sidoo kale kooxda ridada iyo weliba maamulka sarkaalkan dhankiisa uu ka yimid ee murtad cagjar ayaanay ka hadlin sarkaalkan u gacan galay maamulka ridada somalilan ayaa ka mid ahaa saraakiishii iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku soo jabay duulaanka ashaaladirirka ahaa ee ay ku soo qaaday kooxda ridada wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha soomaaliya gaar ahaan shabeellada dhexe iyo galgaduud sidoo kale sarkaalkan oo darajadiisu ciidan ahayd gaashaanla dhexe ayaa ahaa ninkii haystay maleeshiyaadkii kooxda ridada ku daabushay magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kolkaas oo ay taagneyd xiisadii dagaal ee ka dhexaysay murtad axmed madoobe iyo murtad gurgurte halkaasoo lagu soo jebiyey isaga iyo maleeshiyaadkiisa taasoo keentay in firxadkooda iska dhiibaan dhanka xududbeenaadda dowladda kaafiradda kenya guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu